Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa lagu dhacay ablikeeshinno loogu magacdaray Asda iyo Abal kuwaasi oo lacaga ay dhigteen. Ablikeeshinadan ayaa dadka lacagaha dhigtay waxaa loo sheegay in ay heli doonaan faa'iidooyin joogto ah. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya lacagaha ay dhigteen iyo sida lagu dhacay.
mid kale hadaa kuu sheegan oo taro ee, abal iyo asad oo taro ani ee, abal aa lacag dhigtay oo shan boqol oo doolara niyow lacagtii niyow waa lagu guuray ee, shalay ay ku guureen marka niyow wallaahi waa waa aamini laah ilaa hadduu qandhaala jiifaa waa haddaa soo kacay Ee, shalay saa u socda haddaa soo kaca lacagtiida ay hor taalo marka meelaa u raacdana ma lahan niyow waa fahmi lahaa shaxdan abiskan haddeertaan soo cusboonaaday ee applicationka ah ee waa ka mid ahaa dadkii ku khasaaray siiba waxaan isticmaalaya applicationka abal lagu magacaabo waxaana iga gubatay lacag aan gelshay saddex boqol iyo konton doolar ah lacagtaas muddo waxaan shaqaynayay ilaa iyo hal sano camal aan aruurinay waxaan islaa marka Abba- Abal- een, applicationkaas waa ku faa'iidi doontaa Ee, saddexdii boqol iyo kontonki ah haysta meeshaan gashtay Ee, waxaana ka mid ah dadkii haddeertaan ku khasaaray applicationkaas markii uu gubtay ka horna waxaa isticmaali jiray applicationno kale waxaa ka mid ah application CJ on Style la dhaho oo Soomaali badan ee lacaga badan ay dhigteen dad ku khasaaran applicationkaas waa ka mid ahaa waxaana shirkad iska leeyahay sida la sheegayo Kuuriyaan inay ahaayeen filaa isagana wuxuu ii shaqaynayay muddo bil oo kale ah Ee, waana ku khasaaray boqol iyo konton kaas iga jirta kana saddex boqol iyo konton lacag totalkeeda markii la isku darana waa lacag shan boqol iyo abaaf gaaraysa way way iga maqan tahay anugu Ee, dabcan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa applicationada in aysan lacagaha qaar aysan dhigan alo dhahay ka joog ka joog waxaan waxaan lama- lama yaqaanay kunkii doolar soo isla marka oo gashta kunkii doolar waa ka khasaariyey marka soomaalida waxaa ugu digayaa abligeeskaas inay iska dhaafaan maadaama oo kun doolar wax saaran miya walaal marka wuxuu ahay um- waxaa ku wacyigelinaya in la iska dhaafo abligeeshinka abligeeshin fiican maahan maadaama wuxuu ahay kun doolar khasaartay kun doolar wax dhow maahan kuwa kalma ogi laakiin halkaana ogahay halka dambe ogahay oo shalay uu hawada ka baxay wiil saaxiibkeeya oo mustafa xaj- xagjir la dhahayo ayaa kun doolar dhex gashay kun doolar hadda isla markii wax yar daqiiqad ka bacdi waa- waa la waayaba wiilkii hadda tan waa cataa waa lacag sokaa oo haystay eeday marka waxaa bulshada kuwa- kuwa- kuwaanihaya in la iska dhaafo abligeeshinka oo marka maxaa wax aan la aqaanin oo dalku soo bata waaye marka wax damaanan la maahan Tuugada online-ka ee isticmaasho baraha bulshada ayaa dadka u soo saara ablikeeshinno iyo websaytyo si wanaagsan loo qurxiyey iyadoo maalmaha ugu horreysay ay siiyaan dadka maalgashto lacaga badan si ay u keenaan dad kale oo aaminay dhaqaalahaasi